أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinkuga helana waxaa ka mid ah taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey camaliyad istishaadiye ah oo cadowga allaha lagula beegsaday magaalada muqdisho askarta kufaarta afrikaanta ayaa isaga cararay jasiiradda deegaanka kudha oo sannado badan ay duulaan ku joogeen weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool hogaanka dhaqanka beesha liisaan ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay usoo gebagabaysay wilaayada baay xaflad gabagaba u ahayd dacwatul aryaaf socotay muddo laba bilood ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose wilaayada gadow ayaa madrasa diini ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka rabiicu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey camaliyad istishaadiye ah oo cadowga allaha lagula beegsaday magaalada muqdisho bayaan laga soo saaray camaliyadaasi waxaa noo akhrinaya walaalka ismaaciil salaad guuleed faahfaahin camaliyad istishaadiye ah oo ka dhacday muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay camaliyad istishaadiye ah la beegsadeen xarunta iskool buluusiya ee degmada xamarjajab ee magaalada muqdisho camaliyadda oo uu fuliye haliye ka tirsan guutada istishaadiyiinta ayaa si toos ah loola beegsaday saraakiil iyo askar ka tirsan murtadiinta halyeega istishaadiga ah ayaa allah fadligiis ka gudbay dhammaan baraha koontarool ee cadowgu ugu talagaleen inay uga gaashaantaan howlgallada mujaahidiinta waxayna camaliyaddu ka dhacday gudaha xarunta la weeraray tirada hordhaca ah ee khasaaraha cadowga soo gaaray ee camaliyadda ka dhashay waa shan iyo toban dhimasho ah iyo labiyo toban dhaawac ah kuwaasoo isugu jiray saraakiil mujrimiin ah iyo askar dhinaca kale waxaa sii kordhay khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray dagaal shalay oo arbaco aheyd ka dhacay deegaanka geerille ee hoostaga degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galgadood tirada dhimashada cadowga ayaa gaartay lix iyo soddon askari kuwaas oo koob iyo soddon ka mid ah midadkooda looga cararay dhulka duurka ah oo ay ku firxadeen maleeshiyaadkii lagu jebiyey dagaalka sidoo kale mujaahidiinta ayaa cadowga ka qhaniimaystay koob iyo soddon qori iyo rasaas fara badan mujaahidiintu waxay mar kale xasuusinayaan cadowga murtadiinta ah inaysan jirin meel ay kaga badbaadi karaan seefta galka ka baxsan ee ciidanka towxiidka ayna la kulmi doonaan ciqaabta ay ku muteysteen dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka dhabbaha keliya ee u furan madaxda iyo askarta riddada waa inay allah u toobad keenaan kana baxaan safka gaalada ee duulaanka ku ah diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah kana tanaasulaan ficilada gurracan ee ashahadaladirnimada ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hergelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaanba dhololka muslimiinta ka xoraysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiintu ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada xoogga ay uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين askarta kufaarta afrikaanta ayaa isaga cararhay jasiiradda deegaanka kudha oo sannado badan ay duulaan ku joogeen nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya wararka naga soo gaaraya deegaanka kudhaa oo dhaca wilaayada jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa kenya xerada ay deegaankaasi kaga sugnaayeen ay isaga huleeleen maalintii shalay ayay xeradii ay kaga sugnaayeen ee deegaanka kudhaa askarta kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa kenya waxay faaruujiyeen deegaankaasi ayagoo ku wareejiyey maleeshiyaad murtadiin ah sarkaal u hadlay taliska kufaarta afrikaanta ee isugu yara artemis ayaa tilmaamay in arrintan ay qayb ka tahay qorshaha ciidamada kufaarta afrikaanta ay kaga baxayaan saldhigyada ay kaga sugan yihiin soomaaliya xeradii ay faaruujiyeen ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa waxaa lagu wareejiyey maleeshiyaad murtadiin ah kuwaas oo cabsi xooggan ay ka muuqato islamarkaana xaqiiqsan inaysan goobtaasi ku badbaadi doonin ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay isaga baxayeen saldhigyo dhowr ah oo ay kaga sugnaayeen wilaayaadka islaamiga faarujinta cadowga allaha ee uu kaga sugan yahay deegaanada wilaayaadka ayaa waxay tahay mid isa soo taraysa waxaana hubaal ah in sannadihii ay ku sugnaayeen eegeyga soomaaliya aanay gaarin wax ka mid a hadafkooda islamarkaana dhiigbax xoggan ay kala kulmeen dhanka geesayaasha towxiidka maadsanid abushayba weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee bundada yar ee degmada afgooye iyo saldhigga riddada ee bundada deegaanka sabiid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose bay ciidamada mujaahidiinta waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor isla bay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka gufgadud buurey isla bay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya iyo saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiinle wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya iyadoo ay si dardar leh kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa maalmihii lasoo dhaafay ciidankii loo xilsaaray fulinta hawshaasi waxa uu ka howlgalay deegaanada hoostaga degmada xudur fagaare ku yaala deegaanka garasweyne ayaa lagu gubay waxyaabo dhacay iyo gebi ahaan waxyaabihii la mamnuucay waxaana goobjoog ahaa odayaasha deegaanka iyo xubno ka mid ah ganacsatada waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyo ganacsatada oo ka waramaya sida loo fuliyey hawshaasi iyagoona ammaanay qaabka ay ciidanka u howlgalayaan iyo sida quruxda badan ee ay kula tacaamulayaan ganacsatada ono odayaalkii deegaankii kumadeenna may ku dareere dowladii halbalood hayti walaynaani isku digaay ilaahay ka mahadsana geekana may roogna danfiiddii roog magaalada beryaalkan daaratiinga ka dareeri ilaahay ka mahadsana shagadiina way gali se nidaamle o sharafle yadhan gali walhumo qashinga badan oo magaaladii ha ku bahayna kor surugna way gubahay ma ilaahay mahadiis ah eedoo bilaa'i dhabkeelan ku jerna dadamarkii alla jara islaamkan dari hoolkeelan lahayna shagadii wada walayli gube anatan dhooway ka aragahay daawo shaamba dhar ba'a daawo buskud no' kasto magaalada kakagana asadaay ligubi aragahayn geeka may roogna garasuyin inidadki howli fulyaayeen ata kooyeen walba geeki lisku reebi asmoodiyi leeri hataa dadka walaan asmoodiyaah asdhaafsii waqtilan qobadi leeriya jerti walba oo hohom oo dharka gaabdoron ii walaa ka goranyin ii taleefamada wawiyin ii waqtilan qobadi asmoodiya leeri geeka may roogne aramooyohaay geeka la fulyohaayo walaay mamnuucaadki laha aruuryohaayo hoo taleefonadii wawiinay iyin ho dhar gaabdoron iyin xisbigii howlaska lahaay ya biryaalkan banili roogeen haddii uuna dadka deegaanka garasweyne rooga oo ganacsatadaana dadku wala qaado kiinkuwayan guruga kiingafdhawayan salamaha kiingnagayan oo salaanta kiingnaga may kaleeyin aha arintii walay lisku reebay iyo weydiyaan guruga galaana ka eraayan waa in fasahe walay dhii oo gaabdoron oo wal mamnuucaadka e ee dadku gaadayan walaa kallan koo daaraya male geeka mali roogne walaayahay oo banaanka laka gubaw koley ma erre fadney oo ganacsatada anka baaga fadney gaarhaan hati geeka garasweyne roogne ini wala madila hagadada walaisku fiiri wal adina walkiin dhammaw ummatana walan dhammaw aakhirada walan dhammaw dhammaw adduunyada waa dhan dhammaw ini araday laisku fiiriyo marka roobna ha isku fiiri adin howlaga in isku geliyin marka dadkii oo aramoogan muslimiinta ha ka tala galay aramoogan wadoona ilaahay miisaanka inka kabayoona ilaahay ejari hasanaadku sii walaagay oo dhii oo deegaan garasuni ilaha ku aruuri oo dhibaatadii deegaanka kahaay jirhaan dhibaatan kahaay caafimaadhaan dhibaatan kahaay oo deegaanka ilaha ku aruuri geeka meelika gubaaya roogna amdin ana ganacsatan reer garaswiin ana dhiman ulmaa hisbiga ee harakada raayada weedaanya guryahani booqdaay oo salaanti saanka asalaamu calaykum ni salaamay markaas gudib od sidaayang iniyo gurya walahayaabaha oo shareecada islaamkan ogolayn ha ku fiiriyaan anaftay ganacsatada deegaanka deganaa ku mid aha anoo guriga binaanshay video hay salaamen madan arag hanwa ka farahi madiyo yeerang iyo salaamen daas kadib waxyaabaha mamnuucaadka iyo guriga ha ku fiirin fadaan yeerang ani fasay aniyadami hatamay od sidan ini kobojo la galayaan iyo ini kobojo siiwadaan tayo oo od sidan warsadan eedan maha sintin fasahantin ari habaaradan walaha kuwaayan waan eeda hiinka mahadiliyan waxaa sidoo kale howlgalkani laga fuliyey dhammaan deegaanada hoostaga degmada xudur sida deegaanada qaydarcadde ceel hele mooragaabey gubadka abagbeday dudumaale korkoor yowkoyow abal kulanjareer makiinay iyo deegaano kale oo dhowr ah oo dhammaantood hoostaga degmada xudur mahadsaned cabdiqani hogaanka dhaqanka beesha liisaan ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo uu soo gabagabeeyey hogaanka dhaqanka beeshii liisaan ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay usoo gabagabaysay wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowradan oo loogu magacdaray axmed ibnu xambal waxay ka dhacday deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana loo qabtay ku dhowaad boqol ka mid a odayaasha waxgaradka nabadoonnada iyo cuqaasha beesha leesaan oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay munaasabadii dowradan lagu soo xirayey waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo culummo ay qayb ka ahaayeen waxaana culummadii ka qayb gashay ka mid ahaa sheekh maxamuud iidaale isagoona shiiqa goobta ka jeediyey kelimad dardaaran u badan
maylin baahina kitaabkan kange dhaminyaala dhammaantin oday iyo sagiir dhammaantiyo in aanan gergaarlin baahina dhateen wali ee aan dadwobno la laabano eeda idow nin haaye isima ku warqabtaan eeda waa nin haaye manoo dheer magaala haddaan roogna goobgududa haay sida jeer isima ku warqabtaan dhabkasu nin haaye ilaahay ilay ka sukur geekin ilaahay nin ku dulgaadi bayroobi meelnaaradaa ka aruuri edowkiis haaye waddanka inay ku bahom ogol idowkaasyow ay waddanku saara ilaahay ku saara suma kabacdi dadkuuni ku saaran lafade idow ilaahayow laa tattakhiduu caduwa caduwakum owliyaatan liyow ad haddii ada jihaadka aad ku fadheeto dhinigoodan ku fadheeto ilaahay walma ka dhawaaso falan yadura allah shay-an waay ilaahay walma ka dhawaaso ada laa khasaaras qaar ka mid a odayaashii waxgaradka beesha leesaan ee dowladda loo soo xiray ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay
kutubadla ka akhriya ay may ku mid ahaayey الدروس المهمة ودين عبادة تابدو كتب لراو أربعين حديثا في ذم التعصب القبلية يكهيجي ما يسد هاي كتب كلراو الولاء والبراء في الإسلام تاسني إلهي سبحانه وتعالى ما هديسو نفتير يب والها تلباتي ونو نكون منين ملا ما هادرد أم بول أنس شيغوكو أم بقابك أم بكتابد amba dowladdu wali ha ka filanayti walnin sheegi alani anfa sidii aba weel hooba ilaahay amahadlaki weel haruuble abar hadiga uli nadiif e tobhoblisyo la iifi walba unkutafagaan alani weel weel ebir e hoob wala kashiba feednyileylu kutabay ku godamo alamani weel anti inti roogdi inti kumoqungna anti ilaahay imansho diinta handumo dadka diinta indagaalmuhay garabsiyaano kuliyo matawaafiq nagadaano gaaladale afyo iskalijeedo ilaahay weydiisadaan armadaas inaad u hatee ini muslimku alla dhama go'aankayme ini garabsiime hata haalku inaan baxo dagaal galo gaalida degaanamyo qorshida eh ho dhatumaada dhiman laakbar qorshiday saasoo ban hata dhatuunka dhimla un reyn dheereer anta roogi jere anta horeer nimiyow anibu aska arag orad fade matala iyo taraaseeri ningaw suba walka anfaase hata deeda anta dhontumu askaran oroto rooga yeri ilaan walbadan ka mid galbagaan ha kadhi de'ada ani galbagaan hata misle lamba sidi galbigii anaka maamul malaaqada saqaali siyadka inta kuwayan ilaahay darjidu alayka wal imanjo alla sugo walaayid imanjo alla sugo diinta alla sugo gaalada alla ibi lanki hadhow alla hadhowaay lanki dheerna suuna alla hadhowaay le ankaarma fayle
dhowaan ayay ahayd markii dowra middan la mida loo qabtay odayaasha waxgaradka iyo cuqaasha beesha harin oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ay ka qabsoontay dowladaasi degmada labaatan jirow ee wilaayada baay macsanid abu xasaan xaflad gabagabo waheed dacwatul aryaaf socotay muddo laba bilood ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi inoo haya tobankii bishii safar sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ayuu maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose uu ku dhawaaqay xamle dacwadeedkan ciwaanka looga dhigay xadiidka shariifka balliquu canii walow aayah taas oo si weyn uga hirgashay afar ka mid ah degmooyinka wilaayadan sida afmadow xagar dhoobley iyo badhaadhe xafladii gebagabadu u ahayd dacwo aryaaftan oo socotay muddada labada bilood waxaa lagu qabtay deegaanka weelmaaro oo ka tirsan degmada afmadow taas oo ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeynna waxaa goobta xafladda ka hadlay mas-uulka raggii ducaadda ahaa ee dacwatul aryaafta ka waday degmooyinka qaar ee jubbada hoose isaga oo faahfaahin ka bixiyey shaqooyinka ay soo qabteen iyo meelaha ay gaareen muqararkii naloo soo dhiibey na waan sugnay oo lalaba jeer iyo saddexda jeer aan ku celinay waxaan kaloo samaynay waxyaala dadka bahya ka haysay oo yaryar na waan ugu darnay insha allah wixii marka awooddeenna ah innagu markaa shaqadeenni labadaa bilood saasay ku soo dhammaatay guud ahaan marka labadaa bilood dadkii aan gaarsiinay dacwada waxay ka kooban yihiin toddoba kun soddon iyo toddoba qof baan dacwada gaarsiinay oo iskugu jira rag iyo dumar intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoona bogaadiyey howshan adag ee dacwada ay ka socotay degmooyinka qaar ee wilaayada annaga waxaanayn odayaashii mushaarakaynayay ee la joogay ducaadda meelaha qaarkood runtii ducaaddu duruusta ay bixinayeen juhdiga ay dhiibayeen ilaahayn baa ay u xisaabtanayd waxaa intaa dheereed akhlaaq wanaagga iyo edabta iyo ninka daaciga sida asxaabi rasuulillaah iyo salaf saalax iyo dadkii diinta la soo gaarsiiyey muslimiinta inta badan xoog diinta laguma soo gaarsiiyin diinteennu xoog ma ahayn sifaad bay ahayd akhlaaq bay ahayd juhdi bay ahayd juhdiyaad bay ahayd ikhlaas bay ahayd waxay matalayeen runtii ducaaddaasi sifaadkaasaa ka muuqday taas waxay keentay marka inay muddadii labada bilood ahayd oo si haddii loo fariyo kooban inay saamayn badan yeelato ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isagoo si gaara ula dardaarmay raggii ducaadda ahaa ee ka qayb qaatay xamladan dacwiga raggii shaqadan oo qayim ka ah maalmahan iyo labadan bilood ku dhex jireen dhammaan waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran dee waajiban wada saaranaay baa gudanaynay laakiin in dadka loo mahadceliyo waa min addiin jazaakumullaahu khayran baa idin leenahay maalintii oo shaqadan bilaabamaysay oo aan ku wada kulmaynay hagar iyo maanta oo maanta aada loo faraxsan yahay oo raggan waxay ku faraxsan yihiin xadiidka nabi calayhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan oo waxaa idinka khayr badan qof inaad hanuunisaan dhowr he laayahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumari nicam oo ka maga calayhi salaatu wasalaam intaasba maanta ku faraxsan yihiin oo ma ogtahay waxay dareemayaan waxay soo taxaqiijiyeen iyo waxay soo sameeyeen ba og yihiin quluubtooda markan waxay u tahay mudma'inna annagana waxaan ku faraxsanahay maalintii aan kulmaynay iyo wax maanta aad ka sheekaynaysaan iyo sidai u yeelaan baan ku faraxsanahay allahana waxaa weydiisanaynaa in noo siyaadiyo ummaddan in dacwo i diin gaarto ilaah inoo fududeeyo xamladan oo ay iska kaashadeen maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa si weyn u saamaysay dhulka miyiga iyo baadiyaha taasoo dadku ay badi codsanayeen in lagu soo celceliyo sida ay ka dhawaajiyeen raggii ducaadda ahaa ee ka qayb qaadanayay muddadii ay socotay xamlada mahadsanid abu ayman wilaayada gadow ayaa madrasa diini ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga gadoc ayaa madraso cusub ka hirgeliyay deegaanka caanoo leh oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gadoc waxaana wax ku baran doona bulshada qeybaheeda kala duwan madrasadan cusub ee laga furay deegaanka caanoo leh ayaa lagu magacaabaa madrasatu nuurul islaam waxaana ka warbixiyey maamulaha madrasada isagoona sheegay duruusta lagu qaadan doono
haddii ilaahay subxaana watacaala umre iyo waqti ilaahay nasayo una qaado doonaan mayba kumadaha maadada linkasaw alaqiida maytay la qaado doon haddii ilaahay ba ogolaado alxadiis oo hakigu maadatu lxadiis inuu la qaado doon insha allah mayba kala kigi doona maadatu lfiqi maykay la qaado doona he alriyaadiyaat oo linkasaw xisaab macnaa maykay la qaado doona he afsoomaali maykay la qaado doona he maadada linkasaw altaariikh maykay la qaado doona he maadada linkasaw aljuqraafiya markii la kabara doona maadada linkasaw alculuum ama isgalan ka weerayaan saynis macnaha markay la kabaradayiin اللغة العربية markay la kabaradoonaha culuum alqur'aan sidoo kale waxaa xafladda furitaanka madrasada nuurul-islaam ka hadlay waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka caanoole iyagoona soo dhoweeyey sheegana inay u baahi qabeen maktabada tarbiya wa tacliim oo ilaahay haninka dhiibi may la raayisiniin ciyaalkana wala bar oo ilaahay hanin waafajiyini macnaha deegaankun geegadka kulugna oo xafladii hadda una mar hor na tawaani haddana nin furahay taasoo ilaahay mahadis ah hadda ilaahay ninka waali alxamdulilah maamulka walaayada mahadsinyin boqolkiiba boqolka mahadsintiin walbana una tawaani geegnayn bilaawdeen maadaama afka waalidiinta ana ka hadalo ee reer caanulow may ka dadaalanana inin awlaadana walbarsanaan macalimiintun ka garab siinaan an ka kaalmaynaan ee may la raayso faa'iido badan ka helaan haddii awlaadan kulli tuman walbarata tumankaas meeqa walan sii sheega korto waay kasii badan waay laakiin haddii hal qof walban kasaana roogan kan kalena horleen dhume markuu niin suurtageliyaa mahadsan maktab tarbiya oo tacliim war kasto may fadaana ciyaalkii aanol waa lakabara magaala gobolooyinka gobolka gedo daafaday kullido inay macalimiinka nagadaan ducaadka nagadaan jaamacado ka furaan sida amal madrasooyin ka furaan iyaan baahana insha allahu biidni illaahi ilbaari haddii ilaahay raalla ka nagada unun walina ninka baahanya wal kasto oo ilaahay kitaabdii lagu horweelow oo wadada langmarow wasiyatulawaliina walaakhariina ununa diyaaran en insha allahu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa sidan oo kale uga hirgelay madaaris degmooyinka deegaanada wulaayada islaamiga ee gedo mahadsanid casaam warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacaddii islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh